qoysas tiradoodu gaaray saddex boqol oo ruux oo kasoo barakacay gobolka bakool ayaa waxa ay dhibaato baaxad weynle ku haysataa xaafadda howlwadaag ee degmada beledweyn qaar ka mid a qoysaskaasi oo ka hadlay dhibta haysataa waa kuwan ee nala dhagaysta
yaausuwadanaaskulugaysan siaan lugayaan baahadaan haraadkaan walba kakoyne meel burkulaaraad lugka koyne yaalkeenoo haraasiinye meela bii iyo musonku hadan sian raashine hadan halugayna intii liinko ceel cali intii liin deerna oo meelo baaha unaga bashooba biyo iyo waraabeen kuleelka haaye manda shabun nookawada dhiyaan muslum ilaahay anti aragsanay ya meelo naha noo qaadi ceel caliya sii kakoyni ceel caliya lama beri haddana rafaad qaxar unaga meelo sii meelaan kahayni hadan meelo dad musluga baara ku halni anta sii kakoyni anta geeka walba ningee labaata isiyeed beriyaa geeka ningaanta unan taroogna tiyagna waxaa oga soo baratay ninkii walaagii lahay ninkii xoolaha lahaayo oo ganacsatada ahayd waxeeda waa aroorsatay annagana xoogeenaan ku noolnayn waa iska soo baxay halkaanaan ku jirnaa biniaadan iska day bini'aadamna xataa wax noo soo eegaataa ma jiro adduunka eedaha ku nool waxaan rabnaa inay noo gargaaraan waxaan ka soo qaxnay tuulada tiyagu degmada tiyagu waan ka soo qaxnay meesha ugu ahayd waxaan nagu qabsaday dhibaato col iyo abaar labadaba waa nagu soo qabsaday kadib markaan ka soo tagnay meesha iida ahayd dhowr cawaq ayaan dhexda ku soo jirnay waxaan imaanay magaalada beledweyne kadib beledweyne markaan imaanay wax hay-ad mise amba loo gargaaray dadkii deganaay ma jiro beledweyne gogol ma haysano ma haysano mataqaanaa meel biyo aan ku shubanno ma haysano meel aan seexanno ma haysano gogol ma haysano wax aan naloo qabtana ma jiraanin